dowladda soomaaliya ayaa xalay muqdisho kusoo bandhigtay kombiyuutarro qalab iyo gaadhi ay soo qabteen kuwaas oo ay sheegeen in la doonayay in qaraxyo lagu fuliyo hay-adda nabad sugidda gobolka banaadir ayaa sheegtay in gaadhiga laga dhex helay warqad ay ku qoran yihiin liiska magacyada sagaashan maleeshiya ah oo ka tirsan koox lagu sheegay inay yihiin daacista soomaaliya haddaba arrintan ayaan khadka telefoonka waxaan kaga waraystay afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane
ciidamada ammaanka gobolka banaadir gaar ahaan ciidanka nabad sugidda ayaa shaqada horta qabtay xoogeeda ayaga ayaa muddo dheer daba joogay gaarigan shalay galab ciidanka ammaanka gacantooda soo galay oo laga soo qabtay isgoyska baarubax eriyada masaajidka nasruddiin la yidhaahdo gaarigan hal nin baa watay waxaa saarnaa toddoba laabtoob iyo falaashyo iyo waxyaabaha raadka shabaabka la yidhaahdo lagu yaqaano kooxda ugusta lagu yaqaano ayaa horta gaariga ismaaciilow saarnaa sidoo kale waxaa saarnaa gaarigan warqadda maleeshiyaadka ay isku diiwaangeliyaan oo ay ku qornaayeen sagaashan maleeshiyaad ah magacyadoodo saddexan qabaa'ilaadkoodoo iyo meeshay degan yihiin ayaa iyana ku qornayd waxyaaba warqadda loo yaqaano foolyabaagada la yidhaahdo ama liiska magacyada lagu qoro lagu diiwaan geliyo hadba qoladu ciidankay haysato ay ku diiwaan gashato ayaa horta laga soo dhex saaray gaariga sidoo kale waxaa ku qornaa qeybta sare uga qoran warqada tan aynu hayno ee aan soo gelinay bedadkayna liiska ciidanka khilaafada dowladda islaam islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ku qoran shacaarkii iyo calaamadii shabaabkuna way saaran tahay marka waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waa waxyaabo tusinaya in cadowgan ay rabeen inayna dhibaateeyaan oo ciidanku ay aada iyo aad adeer uga hortageen waanu iman doonaa dhinaca waraaqda iyo waxa ku qoraa qalabka aad qabateen muxuu ka koobnaa gaar ahaan laabtobada iyo falaashyada iyo waxyaabahaas toddoba laabtoob ay ahaayeen ismaaciilow iyo dhowr falaashoo dee kala gedisan bay ahaayeen qaarkood daatadii shabaabka ku jirta oo cadowgu lahaa kombyuutarada qaarna wax daata ahi kumay jirin marka ujeedka iyo dee ciidanka firdoonkaoo shaqada qabtay waxay soo gudbiyeen inay rabeen cadowgu inay ummadda ku halaagaan waxaad sheegtay macluumaad in laga helay faahfaahsan oo sugan cidda wadatay ma cid muhiim aba tusaale ahaan dee xog intan la eg waxa wadan karta oo keliya waxa weeye waa qof muhiima oo loogu talagalay marka ciddan wadatay waa cid nooceeha
aada iyo aad baad horta u mahadsan tahay qadiyadda baaritaanka ninka la hayo horta ma raba inaan ka hor dhaco waxaan rabaa markii ay lasoo gabagabeeyo inaan ka hadlo laakiin waxyaabaha xusida mudan waxa weeye in nin oo wato warqad ay ku qoran tahay sagaashan maleeshiyaada magacyadoodii iyo qabaa'ilkoodii oo wato ay gaarigiisa u saaran tahay taas qodob weeyaan qodobka labaadna waxa weeye in uu wato shicaaraadkii ama waxawaha la yidhaahdo calaamadaha ama astaamaha lagu yaqaano shabaab lagu yaqaano sida calankooda iyo dee loogooyinka ay isticmaalaan oo qof walbaba taqaano in in in gaarigiisii haddana laga helayna waxyaabaha kale ee tusinaya inay cadowgu aada iyo aad u ninkaanu yahay ay ugus yahay ayuunbay horta ay ay ay ku dareensiinaysaa marka waa macluumaad aada iyo aad u anfacaya in dadkaa sagaashanka ah oo dhan haddii qaar dhinteen iyo haddii qaar nool yihiinba in in la raad raaco oo dhammaantood dee gacmaha laga soo xirxiro waxyaabaha oo aada iyo aad hay-adda aada u anfacaya weeyaan wan garta waxaan rajaynaynaa in lagu guulaysto insha allah bilahi haddii aad baahiseen taas macnaheedu mayaan ahayn cid kasta inay warkeeda intay hesho ay meeshii doonto ka tegi karto de horta wax la baahiyey ma jiraan wax bulshada loo soo bandhigayna ma jiraan keliya in in in in in la qabtay ninkaasi oo baaritaan ku socdo iyo laabtobihiisii la hayo iyo lama soo bandhigin wax magaca lama soo bandhigin wax tusinaya muuqaal magac lama soo bandhigin marka taas qudheeda ayaa ayaa keeni doonta in in in cadowgaasna dee intaas ka joogtana laga qabto marka annagoona ku dadaalaynay xataa sawirada marka la qaadayay ogolaan maynin in magacyada la sawiro ma aanaan ogolayn oo lama sawirin umaydiyuhu maysan helin khilaafada islaamigaabaa ku qoran dadkana inay u shaqaynayeen sida liiska aad ku sheegtay waraaqdana ku qorayd sidoo kale howlgalka waxa hadalkiina ka dhadhamaya inay dadkana al-shabaab yihiin bal labadaa iswaafaji dadka ufasir u kala caddeen horta anigu waxaan aaminsanahay kaafayeen ahaan inaan waxa isis la yidhaahdo iyo wax daacash la yidhaahda aydan soomaaliya ku noolayn anugu aad iyo aad baan adar waa aaminsanahay saxaafadda un baa ka hadlaysa mooyaane anigu boqol kiiba boqol baan aaminsanahay inaan isis iyo daacish iyo balaayadaas aysan waddanka marnaba aysan joogin magaaladan iyo waddanka niman al-shabaab la yidhaahdo ayaa horta dhibaato weyn ku haya marka wax daacish la yidhaahdo adeer magaaladan iyo waddanka laakiin marnaba af ayaana aysan joogaan.
kaadhe laakiin liiska waxa ku qoran waraaqda dadkan inay khilaafada islaamiga ah u shaqaynayeen waxaan ognahay al-shabaab inaanay ka raalli ahayn een, in dad sheegta magaca khilaafada islaamiga ahi uu deegaanada ay maamulaan ama ay saamaynta ku yeelan karaan uu yimaado sidee baa qof u shaqaynaya ururka al-shabaab oo kale uu u haysan karaa liiska magaca diiwaanka dad khilaafada islaamiga u shaqeeya waxaa aada iyo aad horta ila quman inaan ka sugno baaritaanka socda oo meel fiican hay-adda nisa u maraya markii lasoo gabagabeeyo ayun baan aada iyo aad adeer u faaqidi doonaa qadiyadan kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdi fataax cumar xalane